cali jayte cusmaan oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa qabtay shir jaraa'id wuxuuna weerar afka ah ku qaaday hoggaanka ugu sarreeya maamulka la baxay hirshabeelle oo uu horay uga tirsanaa wuxuu sheegay in wax maamul la dhihi karo aysan ka jirin deegaanada uu joogo maamulkaas isagoo sidoo kale tilmaamay inaan waxba loo qaban bulshada xubnaha ugu sarreeya maamulkaas ayuu ku eedeeyey inay dalxiis dibadda ah iyo iska dabameeraysi ku jiraan isagoo dhanka kale qirtay in dhiiggoodu qubanayo tilmaamayna inay ku le'anayaan dagaalada ka socda gobolka hiiraan waxaan moodayey in labada gobol ee halkaas maxaan ku yidhaahdaa dowlad goboleedkaas ka kooban waxaan moodayey in mid uun hooggan yahay waxaan shalay soo xaqiijiyey in labaduba hooggan yihiin oo isan waxba isdhaamin marka laga eego waxaasna waxaa sababaya hoggaan xumo marka laga eego dhinaca security-ga marka laga eego dhinaca horumarka marka laga eego wax developmentkii arrimo bulsho dhinac kasta marka laga eego meeshaas waa meel yacni bini aadan u nool baa jooga laakiin wax horumar ah iyo wax maxaanku idhaahdaayey dowladnimo ah oo halkaas jiraaha inaysan jirin madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayuu ugu baaqay inuu xilka ka tuuro isagoo sheegay in wax lala yaabo ay ka soo socdaan sida uu hadalkiisa u dhigay waxyaabaha la yaabka baan shala soo arkaa waxaa ka mid a council waxa la yidhahda aan dhisayna ha yidhahdeen council waxaa la dhisaa marka aragtida siyaasadeed heshiis laga yahay council waxaa la dhisaa marka dadku dibu heshiisiinu dhex taallo council waxaa la dhisaa marka security jirto wax u egay dhiseen oo degmada jowhera ilaa maalintii ay dhiseen yahadinta ka dhexaysa xitaa guna lama siin qayb ka mida shalay aan isa joogin guna xitaa lama siin counsilkaa gobolkaa shishanada awalow hoogay ou ba'ay dadka mas-uuliyad sheeganaya saaka dagaala dhacay xabad adagaa socota saacan oo hiiraan ka socota madax baanu nahay ay leeyihin midna nairobi u dalxiis tegay midna eriyadaanu meeraysanayaa madaxweynuhu meeshaas waxa maanta kadib laga sugaayo waa wax aad maaragtay wax lala yaabaa ka soo socda dadkii waa dhiigbahayaa dagaaluu ku jiraa mas-uuliyad kaaga hoosaysa oo dowlad goboleed oo adsaa ka sugtaana ma jirto hadalkan cali jayte oo u muuqda mid laga dheehan karo walaac iyo quus amni ayaa imaanaya iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay waayadii u dambeeyey kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan xerooyinka iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalka shalay uun ayay ahayd mar ay mujaahidiinta al-shabaab dagaal kula wareegeen deegaan u dhow moqokori ee gobolka hiiraan halkaas oo dowladda federaalka looga dilay askar laguna dhaawacay qaar ka mid ah ciidamadii ku sugnaa xeradaasi